ganacsiyada yaryar ee ka jira suuqyada magaalada baydhabo iyo weliba iyo qayb ku yihiin horumarka ganacsi ee ka jira deegaanadan islamarkaana koran qaadeen dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weli kale oo ganacsiyada yaryar dhallinyarada gatay fursad shaqo iyo nololo reerosho ka maarayana dhaqaalaha ku xaroodow ganacsatadan ka shaqeeyasa suuqyada baydhaba iyo weliba koranqaaday dakhliga qoysasha oo qaarsho ka hor ganacsiga suhaykoo eedan hooseeya maadaama magaalada iyo ku midata magaalooyinka soomaalidanka dadka badan iyo ku noolyana taasina weliba iyo fursadan sida intay dhaqaalo faylinyo ka sameeyana waxaana ku mid a ganacsatada ka shaqeeyasa suuqyada baydhaba iyo warbaahintan ku waramen walyaabo iyo ku faa'iidayeen ganacsigan welina dhallinyarada kale iyo ku dhiirigeliyana in iyo dalsho roogan ka shaqaysan islamarkaana isku dhaafan ku tiirsanaanta xafiisyada hay-adaha iyo dowladda walaalow ganacsada yaryar iskuma moodoyna walaa noolol maalameedana iyo kuwa weydiisadoyna hanga mayka dhiiboyna isgool dugso mardani iyaalka biljo inta ku weydiyoyna walaan yaryar shaka abuur hata ku weydiyoyna kastay marka may buahay alxamdulilah hata wala dhibaatay unakagobna male iyaalkan isku bildoyna mardani noolol maalameedan isku halwoyna hata alxamdulilah geeka intii unamena qurbaha kalanbaha fanay bado kadhimada fanay yani maardani tahriib gala fanay badkadhima fanay saharo kadhimada fanay kabahda fanay wadankana kabaahano kadherigno ninkaron wal wadanka kidan ninkufay lama ergaw wadankana alxamdulilah misgininka bahas tinjireninka bahas geleeninka bahas sooraninka bahas wal un geeka noomogon male maasha allah alxamdulilah ilaahayna weelay nicmo ilaahayna siiyo والله اني وما يبغى ينسى مردول انه بالله ما يبغى ما شاء الله اليوم كويس ولا اله والقناص دام ملب اه يرى ذي وين ذي والقناص دام ملب لان كيف باغ مونتا ما يبغى ينسى نس اه يرى ذي نس قناص سوق لو كنت تلي لا ما صار دوم بتاس تاس غورتي ما نار غور سلري ما يبغى ولا هو بيرين ما يبغى ينسى يو بس بدهان marka maasha allah ma ibwa mata nool maalmeedkan isku haysan jawaan degna maasha allah yaryarkan eedyadaan ka faraxsanna hantiyada meeloo baagamunda ilaahaytay fadhii lahayti meelan baahanyaa inyada shaqaysata shaqi sharaf leh shaxaada ceeb leh markaan meelaa maarna dhallinyarada oo hata baagamundada eh fidhiginku kahaa walaha baraday shahaada mastaraawadeeda adinkiintaa labaabaa meelaan maarna shaqilan baahanyi inada shaqaysata cadka inada dhacsata adila koofade marka meelaa maarna dadka oo dhallinyarada derbiyaalka isku fidhi niyo usboojiya ay talan usboojiytanga lahaa inila shaqaysidee boqolkii boqoleediid maarne anfayla hal shaqaysadoy shaqi sharaf leh derbiya ay la fadhiinay ay walnaara la fikirnay magaalada la galoy saaxiibgaar gaariisoy shaqaa sharaf leh shahaada ceeb leh ganacsigii weliba wuxuu ku mid yahay ilaha dhaqaale enkuwiin ee markaasi dal weliba wuxuu ka tiirsanyaa haddii markaasi la horumariya islamarkaana korlanqaada ganacsiyada yar ee ka jaran deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan dalkaba waliba iyo abuura seejabi dhaqaala oo eedan weyn soomaaliya islamarkaana iyo kuga baha korta ku tiirsanaanta hay-adaha caalamka